alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wacalaa aalihi wasaxbih waman ihtadaa bihadyihi ilaa yowmi اddiin ducaau man ducada uu ku ducaysanayo qofkii usiiba lagu asiibo ee ku dhacday bimusiibatin musiibo musiibadana markaa waxaa ka mida geerida iyo dhibaatooyinka kale waaweynba wuxuu odhanayaa inaa anagu lilaahi ilaahay baanu u sugnaanay oo ilaahay baa na leh wa inaa anaguna ileyhi ilaahay xaggiisa raajicuuna kuwa u noqonaya ayaanu nahay wuxuu nafta xusuusinayaa isaga iyo ciddan uu waayeba inay ahaayeen marka horeba mulki ilaahay uu leeyahay oo ilaahay mulkigiisuna uu ku tasarufay waxaa kaloo nafta uu xusuusinayaa isaga iyo dadka kaleba in xagga ilaahay subxaana watacaala ay u noqonayaanoo qofna adduunyadan aanu ku waarahayn allaahuma ya allahu ilaahayow jurnii iga abaalmari fii musiibatii sabirka aan ku sabro musiibadan wa akhlif lii ilaahu iigu bedel khayra minhaa anaa wax ka khayr badan waxaanaan waayey ilaahu iigu bedel wa xadiidu umu salama markii abu salama uu geeriyooday ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu amray inay sidan tidhaahdo waxaanu u sheegay addoon kasta oo sidaa ku ducaysta markaa musiiba ku dhacdo gaar ahaan geeriyi inuu ilaahay subxaana watacaala musiibada ajar uuga qoraayo sabirka uu ku sabray ilaahayna subxaana watacaala ciddaasi uu waayey cid uga wanaagsan uu ugu soo bedelayo umu salama aada bay markaa ay ula yaabtay bal cidda abu salame ka wanaagsan ee ilaahay subxaana watacaala uu ugu bedeli karo mana aanay sawiran marnaba in halkii abu salama uu galo rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka hase ahaatee iyadoo u hogaansamaysa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa ay ducadii ku ducaysatay waxaana ilaahay uu igu bedelay bay tiri abu salame cid ka khayr badan oo ah rasuulkii ilaahay calayhi afdal salaati watasliim adducaau ducada lagu ducaynayo cinda iqmaadi ilmeyiti qofka meyidka ee naftu ay ka baxday marka indhaha loo laabayo oo qofku isagoo indhaha kala haya oo indhihiisu weliba ay tallagan yihiin ayaa ay naftu ka baxdaa marka waxyaabaha xuquuqda uu leeyahy waxaa ka mida in indhaha loo laabo si aanu muuqaalkiisu u fool xumaan isla markaana si aanay u gelin dee xasharaadka iyo waxyaabaha lamidi marka qofku naftu naftu marka ay ka baxdo xaaladdaasi waa xaalad ducada la aqbalo oo malaa'igtu aamiin ay leeyihiin dadkaa markaa dul taagan hadday khayr ku ducaystaanna waa xaalad laga aqbalayo haddii shar iyo dhibaato u yeedhaanna taas ayaa ku dhacaysa wuxuu odhanayaa markaa allaahuma kfir lifulaan ilaahu hebel u dembi dhaaf inta magiciisii uu sheego warfac darajatahu ilaahu darajadiisa kor u qaad fi lmahdiyiin kuwa la hanuuniyey uu dhexdooda ku leeyahay yufu ilaahayow ilaali oo uga dambee fii caqibihi duriyadiisa fi lkhaabiriina ay fi lbaaqiin kuwa hadhay dhexdooda oo isagu mar hadduu dhintay ilaahu beelahda ka ilaali wixii uu ka tegay weyaan macno wakfir lana ilaahu noo dembi dhaaf walahu isagana ilaahu dembi dhaaf yaa rab alcaalamiin caalamiinta rabbigoodow wa afsix lahu ilaahu u ballaari fii qabrihi qabrigiisa wa nawir lahu ilaahu u nuuri fiihi ay fii qabrihi qabrigiisa u nuuri markii abu salama naftu ay ka baxday ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu soo galay isagoo indhihiisii ay furan yihiin markaasuu indhaha u laabay waxaanu sheegay rasuulku calayhi salaatu wasalaam in araggu ama basarku uu raaco ruuxda oo halkii ruuxdu ay martay ayaa indhuhu ay sii eegayaan dadkii markaa guriga ku jiray ama meydka dul taagnaa qaar ka mida ayaa buuqay waxaana muuqata markaa inay yidhaahdeen kelmado hoognayey ama ba'naya ama kuwa la macnaa markaasaa rasuulku uhi laa tadcu calaa anfusikum ilaa bikhayr fa ina almalaa'ikata yu'aminuuna calaa maa taquuluun naftiina khayr mooyaane wax kale macnaa ha ugu ducaynina oo haddaad tidhaahdaan markaa hoogneeyey ba-nay haddaad tidhaahdaan waxaa dhacaysa malaa'igtu aamiin bay leeyihiin mar hadday malaa'igtu ducada aamiin u yidhaahdeenna in la aqbalo ayaa markaasi dee xaqiiqadeedu ay tahay markaa ha ishabaarin ee xaaladda khayr ku ducaysta weeyaan macnuhu markaasaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu baray ducadaasi aynu akhrinay inay waxa weeyaan yidhaahdaan marka qofka naftu ay ka baxdo ee indhaha loo laabo adducaau ducada lilmeyiti qofka dhintay loo ducaynayo fi salaati caleyhi salaadii lagu tukanayey dhexdeeda loogu ducaynayo waxaa la odhanaya allahuma kfir lahu ilaahay u dembi dhaaf warxamhu oo u naxariiso wacaafihi ilaahay uu badbaadi oo dhibaatada ka badbaadi cadaabku uu ka mid yahay cadaabuulqabrigi iyo cadaabu naarba waacfu canhu ilaahay ou ka dhaaf dembiyadii iyo khaladaadkii oo ha ku ciqaabin wa akrim ilaahu wanaaji nusulahu sooryadiis oo nusul waxaa la yidhahdaa qofka martidaa waxaa loo diyaariya ayaa la idhahdaa wawasic ilaahay u ballaadi mudkhalahu macnaa qabrigiisana ilaahay u ballaadi meesha u gelayo wasilhu ilaahay kum waqsilhu ilaahay u ku maydh bilmaai biyo iyo wasalji baraf iyo walbarad dhagaxa la socda roobka markaa saddexdaasi dee haddii laysaga dabageeyo si fiican ayaa markaa uu daahir garoobayaa oo dee dembiyadii ay uga maydhmayaan wey wanaqihi ilaahay ka nadiifi min alkhataaya gafafka iyo khaladaadka kamaa naqayta si aada u nadiifiso athawb alabyada marada cad min adana si aada uga nadiifiso wa abdilhu ilaahay ugu bedel macnaa daaran daartiisi ilaahay ugu bedel daaran daar khayran ka khayr badan min daarihi daartiisii mid gurigiisii ka khayr badan wa ahlan ilaahu ehel ugu bedel khayran ka khayr badan min ahlihi ehelkiisii wa zawjan ilaahu zawj ugu bedel khayran ka khayr badan min zawjihi lamaanihiisii wa adkhilhu ilaahay u geli aljanna jannada geli waacidhu ilaahu ka badbaadi min cadaabi alqabri qabriga cadaabkiisa wa cadaabi nnaar iyo naarta cadaabkeeda ilaahu ka badbaadi marka ducadaasi ayaa loogu duceynayaa qofkii meyidka ahaa salaada dhexdeeda ducooyinka markaa soo aroorayna waa fara badan yihiin in markaa ducooyinka dee la xifdiyo dusha laga qabto oo salaada janaasada dhexeeda la akriyo ayaa fiican laakiin sida raajixee xooga badan tawqiifi maaha oo macnaa sida qur-aanka oo kale alfaadooda in loo ilaaliya waajib maaha oo maqsuudkiiyo ujeeddadu waxay tahay uun qofka meyidkaa in loo duceeyo ama ducooyinkan waaridka ha loogu duceeyo ama duco kaleba waxa weyaan ha loogu duceeye oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa ka yihi idaa sallaytum cala almeyit fakhlisuu lahu fi ducaa qofka meyidkaa marka aada ku tukataan macnaa ducada isaga u gaar yeela oo ducadiinu ha noqoto macnaa badankeedu ama haalibkeedu midaad isaga ugu ducaynaysaan waxaa ka mid a ducooyinka janaasada allaahuma kfir lixayina ilaahu kaayaga nool u dembi dhaaf iyo wamayitina kaayaga dhintay haddaan muslimiinta nahay washaahidina kaayaga goobtan jooga ee janaasadan dee ku tukanaya iyo wakaa'ibina kaayaga maqan wasagiirina kaayaga yar iyo wakabiirina kaayaga weyn wadakaranaa kaayaga ragga ee lab wa untaana iyo kuwayaga dhadig allaahuma yaa allahu ilaahayow man axyeytuhu kaad noolaysa minaa annaga naga mida faaxyihi ku noole cala alislaam islaamnimo ku noole oo mid ilaahay subxaana watacaala u hogaansan oo rabbi subxaana wa tacaala waddadii uu jideeye haya ilaahay ka dhig waman tawafayta u kaad oofsato ee aada nafta ka qabato ee minaa annaga naga midana fatawafahu ilaahu ku oofso cala aliimaani iimaanka isagoo ku sugan markaa riwaayadka qaarkoodna waxaa ku timi cagsiga in iimaanka iyo islaamka la isweydaariyey allahuma laa taxrimna ilaahu hanaga qadin ajrahu qofkan ajarkiisa oo maydhistaanu maydhnay iyo kafanta iyo qaadista iyo salaada iyo aaskiisa ilahay ajar naga sii walaa tudilana ilaahay hana luminin bacdahu isaga dabadi ilaah hana luminin allaahuma ya allahu ilaahayow ina fulaan bna fulaan hebel hebel fii dimatika ay fii cahdika magantaada ayuu ku jiraa iyo xifdigaaga iyo ilaalintaada wa xabla jiwaarika buu ku jiraa marka xablu ljiwaar waxaa caadatulcarab ay ahayd inay dee islaayaan oo isdulmiyaan oo barhbabara kale ay ka baqdaan markaa ninku marka uu safro marba qolada uu dhex maraayo ayaa ballan uu kula geli jiray cidda madaxda iyo odayga u ah inuu markaasi uu ilaaliyo marka xabluljiwaar xadhigii macnaa ballanka weeyaan macnaheedu marka waa xabli jiwaarika hebel hebel waxa uu ku sugan yahay ilaahayow macnaa cahdigaaga iyo ilaalintaada weeyaan macnaha iyo maqsuudku faqihi ilaahu ka ilaali min fitnati alqabri qabriga fitnadiisa oo kolley waa la imtixaamaya haddaanu ahayn dadka adiladu ay sheegtay inaan la imtixaam ahayn sida ambiyada iyo kuwii aan mukalafiinta ahayn iyo iyo kuwii waxa weeyaan shuhadada ahaa iyo laakiin ilaahayow fitnadaasi mid si fiican uga baxa oo imtixaankaasi aan ku dhicin ka dhig weyaan macno wa cadaabi naari naarta cadaabkeedana ilaah ka ilaali waxaa kaloo la odhan karaa fitnatulqabriga waxaa looga jeedaa cadaabuulqabriga ayaa looga jeedaa adilada qaarkeedna waa ku soo aroortay in fitnatulqabri la isticmaalay iyadoo cadaabuulqabriga looga jeedo oo kelimatu lfitna bimacna alimtixaanna way usoo aroortaa qofka in la imtixaamo waxaa kale usoo aroortaa bimacna alcadaab labada waa usoo aroortay wa anta adiguna ilaahay ahlulwafaa'i oofinta kii ehelka u ahaa baa tahay iyo walxaqi xaqa kii ehelka u ahaa fakfir lahu ilaahay u dembi dhaaf warxamhu ilaahay u naxariiso innaka adigu anta alkafuuru adiga ayaa ah ka dhaafinta dhaafista badan alraxiim ee naxariista badane naxariistiisu weliba khalqigiisa ay soo gaadho allaahuma yaa allahu ilaahayow cabduka addoonkaagii wabnu amatika addoontaadu kii ay dhashay ixtaaja wuxuu u baahday ilaa raxmatika naxariistaada ayuu u baahday wa anta adiguna haniyun hani baad ka tahay waxba ugama baahnid can cadaabi cadaabkiisa ayaad hani ka tahay in kaana hadduu yahay muxsinan mid wanaag marka horeba samaynaayey fazid fii xasanaati ilah xasanaadkiisa usii kordhi wain kaana hadduu yahay musiican mid xumaan sameeya hadduu ahaana fatajaawaz canhu ilaahay u dhaaf adducaau ducada loo ducaynayo lilfarad ilmihii yaraa ee sakiiray fi salaati caleyhi marka lagu tukanayo marka alfarad asal ahaan waxaa looga jeedaa waa ka horeeya ee cid kasii horeeya laakiin halka waxaa looga jeedaa man maata wahuwa iflun sagiir qofka dhintay isagoo ilmo yara waxaa la odhanayaa ilmaha yar marka lagu tukanayo allahuma acidu ilaahu ka badbaadi min cadaabi اlqabri ilaahu ka badbaadi marka ma aha xadiid marfuuca oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka soo arooray laakiin ducada waxaa ku duceeyey abu hureyra radia allahu canhu markii uu ku tukaday ilmo yar sida saciid ibn musayib waxa weeyaan uu ka wariyey laakiin rasuulku wuxuu tilmaamay in calayhi salaatu wasalaam in lagu tukanayo labadiisa waalidna ilahay naxariis loo weydiinayo wain qaala hadduu yidhaah marka uu ku tukanayo ilmaha yaro sagiirkaa allahuma ajcalu ilaahu ka dhig faratan ilaahu ceelalye ka dhig mid ceelalye waa waalidkii wadukhran ilaahay uga dhig kayd uga dhig khayr u kaydsan liwaalideyhi labadiisa waalid wa shafiican mid shafeeco qaado oo mujaaban shafeecadiisana la yeelo ilaahay u ka dhig allaahuma haqil bihi ilaahu ku culaysi isaga mawaasiinahumaa miisaanada labadiisa waalid wa acdim weynee bihi sababtiisa ku weynee ujuurahumaa ajarkooda wa alxiqu ilaahu haleeshii bisaalixi اlmuuminiin muuminiinta kuwooda saalixiintaa wajcalu ilaah waxaad ka dhigtaa fii kafaalati ibraahim nabiy llaahi ibraahim kafaaladiisa mid ku jira oo nebi ibraahim waxa weeyaan uu xanaaneeyo waqihi ilaahu ka ilaali biraxmatika naxariistaada kaga ilaali cadaaba aljaxiimi jaxiim cadaabka xanuujiye waxguba waabdilhu ilaahay ugu bedel daaran daar khayran ka wanaagsan min daari wa ahlan khayra min ahli iyo ehl ehelkiisii ka wanaagsan allahuma kfir ilaahay u dhaaf liaslaafina kuwa yagii hore ee dadkii waaweynaa ee dhintay wa afraadina iyo caruurtayadii sagiirtay iyo waman sabaqanaa ciddii nooga horeysay biliimaani iimaanka faxasanu sida hadduu ku duceeyana waa wanaagsanta markaa tani duco waarida oo machuuroo lasoo naqliyey maaha laakiin waa duco markaasi ahlucilmigu raxmat ullaahi calayhim kutubtooda ay ku sheegaan iyadoo marka aan la aaminsanayn dee duco tawqiifiya inay tahay ama rasuulka ka sugnaatay haddii lagu duceeyo wax dhibaataa ma leh oo sidaynu sheegnay ducadan lagu duceynayo fii salaati aljanaaza sida madhab imaamu shaaficina uu yahay duco tawqiifiya maaha waa duco markaa iska furanoo la rabo qofka meyidkaa in loo duceeyo allahuma ajcalhu ilaah waxaad ka yeeshaa lana anaga waxaad nooga dhigtaa faratan ceelalye nooga dhig wasalafan iyo mid naga sii horeeyo wanaag noo noola hormara wa ajran ilaahay wa ajar nooga dhig marka kana waa ahar laga soo wariyey xasan اlbasri isaguna sidii kuwii hore ayuumbaa ayuunbaa laga yeelaya dee xadiid rasuulka ka sugnaaday oo duco tawqiifiya dee maaha laakiin ducooyinkaa kale iska maftuuxa ayuunbay kamid tahay ducaau tacziya qofka marka la tacziyadaynaayo ducada loogu duceynayo marka ducada waxaan u jeeda tacziyada ujeedada looga leeyahay waa in la sabarsiiyo qofkii dee geeridu ay ku dhacdee cidi ay ka dhimatay oo loo laab qaboojiyo oo musiibat اlmowt la ilowsiiyo qofkii dhintayna waxa weeyaan in loo duceeyo marka dadka la tacziyadeynayaana waa dadka muslimiinta ayaa la tacziyadeynaya laakiin tacdiyaة الkufaar mid jaaئiza maaha oo gaaladii loo duceeye markaa ay dhintaan ina lilaahi ilaahay waxaa u sugnaaday baa la odhanayaa maa akada wixii uu qaatay ilahay isaga ayaa iskale oo qofka marka horeba ilahay isaga ayaa lahaa walahu ilaahay waxaa u sugan uu iska leeyey maa acطaa wuxuu bixiyo wa kulu shayin shay kastaana cindahu ilaahay agtiisa biajalin wakti go-an ayuu leeyey oo musaman magacaaban faltasbir sabir waltaxtasib oo sabirkaagaana ajir ku raadi marka waa hadalkii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu kula hadlay inantii marka hablihiisa ka mid ahayd ee ilmaha yar uu ka ildaraa markaa qofku hadduu ildarayo naftu ay ka gurmayso iyo haddii dee uu dhintay labadaba ehelkiisa iyo dee qaraabadiisa sidan waa lagu odhan karaa marka ducada tacsiyaduna tawqiifi maahee waa in hadal qofkii geeridu ku dhacday sabirsiinaya u laab qaboojinaya oo musiibada ka khafiifiya in lagula hadlo un weeyi qofkii dhintayna waxa weeyaan loo duceeyo ilaahi subxana wa tacaala dembi dhaaf iyo makfiro loo weydiiyo mana laha wakti go-an oo in allaale inta qofka murugadi ay sii hayso ee weli geeridii uu xusuusan yahay waa la tacsiyadaynaya saddex maalmood markaa in lagu xadidaana wax daliilo ma leh laakiin haddii muddo ay ka soo wareegto qofku geeridii uu ilaabayba markaa tacsiyadu mashruuc noqon mayso waayo dee maqsuudkii ujeedadii laga lahaa waxay ahayd in qofkan geerida culeyskeeda laga khafiifiyo la ilowsiiyo isagoo ilaabayba markaa haddii la tacsiyadeeyo waxaa dhacaysa in dib loo xusuusiyo oo culayska dhibaato cusub markaa loo horseedo wa in qaala hadduu yidhaahdo acdama allahu ilaahay ha weyneeyo ajraka ajarkaaga wa axsana ilaahay ha wanaajiyo cazaaka tacsiyadaada wa gafara ilaahay ha u dhaafo limayitiga qofkan kaa dhintay faxasanuun mid wanaagsan weeye marka tana maaha duco waarida maaha lakin waa duco ahlucilmigu ay sheegeen sida imaam nawowi oo kale raximah llahu tacaala kitaabkiisa aladkaar taa rasuula ka sugnaatay ayaa u fiican ducooyinkaa kale dee wanaagsane khayrka xambaarsanna baabku waa furan yahay wey oo baab xidhan maaha adducaau ducada lagu ducaynayo cinda idkhaali lmeyiti qofka dhintay marka la gelinaayo alqabra qabriga marka la gelinaayo waxaa la odhanayaa bismi illaah ilaahay magiciisa ayaanu ku dhigaynaa meyidkan iilkiisa wa calaa sunnati rasuuli illaah ay shariicatihi wa ariiqatihi annagoo u aasayna si waafaqsan shareecadii iyo dariiqadii uu la yimi nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam riwaayaadka qaarkoodna waxaa ku timi wa calaa milati rasuuli illaah marka isma diidayaano labaduba waa saxiix tii la yidhaahdabana waa sax marka hadalkan yaa odhanaayo waxaa odhanaya kuwa iilka dhigaya oo qura laakiin dadkan kale xabaasha iska dul tubani iyagu waa aamusnaanayaan oo asalku waxa weeye meydka marka la sii sido iyo marka la aasayaba in la aamuso oo dadku ay ka fikiraan geerida iyo dhimashada iyo meeshaasi qofkaasi uu ku dambeeyey iyaguna inay ku dambeyn doonaan xataa in qur-aan la akhriyo ama canjalo duca ay ku duuban tahay la daba qaadaa kullahaa bidaca ayay ka mid tahay a'imaduna inay bidca tahay waa caddeeyeen sida imaamu nawowi oo kale kitaabkiisa almajmuuc iyo kitaabkiisa aladkaar dadka quraadee qur-aankun akhriya yaqaano laakiin diinta aan aqoon u lahayni bidca ay la soo dariyeen inay ka mid tahay in qur-aan laga daba akhriyo meyidka ayuu imaamu nawowi sheegay raximah llahu tacaala saxaabaduna waxay sheegeen sida bayhaqi uu warinaayo raximah llahu tacaala in marka ay aamusi jireen marka ay daba socdaan janaasada ee xabaalaha lagu sii sido adducaau ducada meydka loogu ducaynayo lagu ducaynayo bacda dafni lmeyiti meydkii marka la aaso kadib aaskii laga faaruqo allahuma kfir lahu baa la odhanaya ilaahay u dembi dhaaf allahuma habitu ilaah waa la imtixaamayaaye imtixaankaasi ku sug marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam aaska uu dhameeyo xabaasha ayuu dul istaagi jiray waxaanu odhan jiray istakfiruu liakhiikum was'aluu lahu tahbiit fainahu alaana yus'al walaalkiin ilaahay dembi dhaaf u weydiiya ilaahayna subxaana wa tacaala inuu sugo uga barya imika marka aad ka dhaqaaqdaan ayaa su-aalo iyo imtixaan lagu bilaabaya la odhanaya man rabuka wamaa diinuka waman nebiyuka qofka ilaahay uu sugo ayuun baana imtixaankaa ka bixi kara oo cilmi qura lagagama baxee tawfiiqda ilaahay subxaana wa tacaala ayaa waxyaabaha lagaga baxa ka mida cilmiga iyo caqiidaduna waa ka mid ducaau ziyaarati lqubuur xabaalaha marka la booqdo ducadii lagu ducaynayay marka xabaalaha booqashadooda waa saddex nooco booqasho shirkiya baa jirta haddii loo booqdo si loo bariyo ama loogu dawaafo amaba se xoolo loogu gowraco loogu dhowaanayo ama lagu weyneynayo taasi iyadu waxa weeyaan waa ziyaaratun shirkiya ziyaaro bidciya baa jirta haddii safar dheer loo galo ama cibaadada xabaalaha lala doonanayo o la aaminsan yahay cibaadada halkaa lagu cibaadaystaa inay ka fadli badantao laga aqbali og yahay ta kale taasina waa ziyaara bidciya ziyaaro sunaa baa jirta oo ah in ujeeddada loo booqanayo marka horeba ay tahay in aakhiro iyo geerida lagu xusuusto dadkaa dhintayna loo duceeyo isla markaa safarna aan loo gelin hadal xunna aan laga dul uran aadaabtii markaa booqashadana la ilaaliyo marka xabaalaha qofku marka uu booqdo ama markuu soo dul maro wuxuu odhanayaa assalaamu calaykum nabadgelya dushiina haato ahla diyaari eeyo ahla diyaar guryahan dadka deganow ee min almuuminiina muuminiinta ka mid a iyo walmuslimiin haddii markaa kufaar iyo dagaala ay jirto iyaga ducadu ku dhici mayso oo qeydka almuuminiin walmuslimiin ayaa saaray wa ina anagu in shaa allahu marka ilaahay uu doono bikum idinka laaxiquun kuwa idinsoo haleelayo idinka daba imanaya baanunay goortay tahay ayuun baanaan garanahayn waa albaab laga wada geli doone waa lagu kala horeeyaa wayarxamu allahu ilaahay ha u naxariisto almustaqdimiina kuwii hormaray ee minaa inaga inaga mida ee dee dhintay iyo walmustakhiriina weli kuwa dambeeya iyaga weli geeridu aanay ku dhicin asalu llaha waxaan ilaahay weydiinaya lana naftayda aan u weydiinayo walakum idinkaba alcaafiyata badqab iyo badbaado ilaahay cadaabkiisa subxaana watacaala dhammaanteen ba aynu ka badbaadno iyo masaa'ibta iyo dhibaatooyinka oo dhan waa ducadii markaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam caaisha uu baray waxaana taa laga qaadanaya markaa dumarku xabaalaha inay booqan karaan laakiin aadaabtii dumarku markay baxayaan looga baahnaa waa inay ku sifoobaan oo iyaga intaas ayaa dheeraad uga ah aadaabta ay leedahay waxa weeyaan ziyaaratu alqubuur ducaau riix markaa ducooyin kalena dee waa jiraan tanoo qura maaha in markaa qur-aan xabaalaha laga dul akriyaana waxa rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka ansaxay sida qulhuwallayaal iyo alxamdu iyo faatixada iyo wax sugnaaday maaha ducadaasi ayaa loo akriyaya ducaau riix dabayshu marka ay soo dhacdo ducada lagu ducaysanayo waxaa la odhanaya allahuma ya allahu ilaahayow inii asaluka waxaan ku weydiisanayaa khayrahaa dabayshan khayrkeeda ayaan ilaahu ku weydiisanaya oo khayrkeeda waxaa ka mid a dee roob inay sabab u noqota iyo in haddii jawigu uu kululaa waxoogay dee dadka ay qaboojisay iyo dhirta oo ay bacrimiso iyo waxyaabahaasa khayrkeeda ka mid a markaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay dabayshu inay tahay ciidan ilaahay oo marna raxmad bay wadaa marna cadaab bay wadaa markaad aragtaan ha caayina buuri rasuulku calayhi salaatu wasalaam ilaahay khayrkeeda weydiista wastaciidu billahi min sharihaa sharkeedana ilaahay subxana wa tacaala ka magan gala waxaa ka mida ducooyinka allaahuma ya allahu ilaahu inii asaluka waxaan ku weydiisanaya khayraha dabayshan khayrkeeda oo kuwii aanu sheegnay ay ka mid yihiin khayra maa fiiha iyo waxaa ku dhex jira khayrkeeda oday roob wado roobkaana khayrkiisa ayaan ku weydiisanaya wakhayra maa shay khayrkii baan ku weydiisanaya ursilat bihi dabayshan lala soo diray oo dee tusaale ahaan inay daruur kaxayso ayaa lala soo diray daruurtaa khayrkeedaan ku weydiisanaya wa acuudu bika waxaan kaa magan gelayaa min sharihaa dabayshan sharkeeda haddii cadaab ay wado dabayshani ama inay guryaha dumiso ama dhirta ay fujiso ama cudurro waxa weeyaan ay dhex socdaan washara maa fiiha waxaa ku dhex jira sharkeedaan kaa magan gelaya washara maa shay sharkii baan kaa magan gelaya ursilat bihi dabayshan lala soo diray ducaau racd onkadka marka la maqlo ducada lagu ducaysanayo oo aracdu waa onkadka weyi onkadkana wuxuu sheegay rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu yahay malak min almalaa'ika xadiidka cabdillahi bn cabaas uu warinayo yuhuud baa u yimi rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxay weydiiyeen onkodku waa maxay markaasaa rasuulku uhi malaku min almalaa'ika muwakalun bisaxaab waa malag malaa'igta ka mid ah oo ilaahay subxaana wa tacaala uu xil saaray daruuraha macahu makhaariiq min nuur yasuuqu biha asaxaab xaytu shaaa allahu tacaala qaaluu fama hada sawt aladii nasmc waa maxay bay dhahdeen dhawaaqan aan maqlayna qaala zajrat saxaab yasjuruhu ilaa xaysu amarahu waa wadista markaa dabayshaasi uu wade uu kaxaynayo oo u wado meesha ilaahay subxana wa tacaala uu amray inuu geeyo yuhuuddu cilmiga hore ayay usii hayeeno rasuulka waxay ku dhahdeen run ayaad sheegtay marka onkadka la maqlo waxaa la odhanaya buu leeya sheekhu subxaana aladii waxa xumaan ka nasahan allah yusabixu uu tasbiixsanaayo alracdu onkodkii bixamdihi iyadoo tasbiixdiisa ilaahay mahadintiisa iyo ammaantiisuna ay ula socoto wاlmalaaئikatu malaaئigtuna ay tasbiixsanayaan min khiifatihi baqa ay ka baqayaan awgii marka ducadani maaha duco rasuulka alayه الsalaatu wasalaam ka sugnaatay cabdulaahi ibnu zubayr saxaabiga la haahdo ayaa markaa ku ducaysan jiray markaa cid saxaabada ka mid oo khilaaftay haddaana jirin bas iyo dhib male haddii waxa weeyaan lagu ducaysto min adciyati اlistisqaa roob doonta ducooyinkeeda wax ka mida oo istisqaagu waa alab suqya waa in ilaahay laga dalbo roob waxtar leh waxaa ka mida markaa ducooyinka allahuma ya allahu ilaahay o asqinaa ilaahay owna waraabi haytan roob waxtar leh oo haydka waxaa la ihahdaa almaطru naafic roobka waxtarka leh laakiin keli almaطar ka waxtarka le iyo ka kale labadaba waa la ihahdaa iyo ka cadaabka uu la socdaba mukiifan kaasoo waxa weyaa noo kaalmeeya bimacnaa noo gargaara oo dhibka aanu kaga baxno sababtiisa marian kaasoo hunguri mar leh oo bimacnaa waxyaabihii barwaaqadiisa naga shaashayn ama naga carsha carshayn lahaa ka maran mariican kaasoo dhulka barwaaqeeya oo wax ka soo saara naafican kaasoo waxtar leh oo hayra daarin dhib aan lahayn caajilan kaasoo deg dego hayra aajilin aan dib u dhicin marka ducadaasna rasuulku calayh isalaatu wasalaam waa ku ducayn jiray allaahuma akifnaa baa ka mida ilaahu noo gargaar allahuma akifna ilaahu noo gurmo allahuma akifna in saddex jeer la idhaha waana ducadii rasuulku calayh isalaatu wasalaam uu ku duceeyey isagoo mimbarka ku taagan markii ninkii reer miyiga aha uu ka soo cawday abaar iyo dhibaatadeeda adducaau ducada allaahuma asqi ayaa ka mida allahuma ya allahu ilaahay o isqi waraabi cibaadaka addoommaaga oo bahaimaka mayeedhaankaaga waa xayawaanaadkii oo dhan wanshur raxmataka ilaahu naxariistaada faafi oo fidi waaxyi ilaahu noolee beleda kelmayd dhulkaagan dhintay waxaad ku noolaysaa dee nabaadkiisii inuu soo baxo oo dhulka abaartu waa disha ilaahay baa nooleeya fa yuxyii bihi alarda bacda mowtiha waa kali ilaahay subxana watacaala waxaana taasi daliilay u tahay dadkana ilaahay subxana watacaala inuu soo nooleynayo oo min adilati اlbachi ayaa ay ka mid tahay ixyaau اlardi bacda mowtiha adducaau ducada lagu ducaynayo idaara almatra roobka markuu arko roobkia soo yool yeeshay ama hooray marka u arko wuxuu hi allaahuma ya allahu ilaahayow sayiban ee ijcal waxaad ka dhigtaa sayiban roob fara badan ilaahay ka dhig macnaa biyihiisu ay badan yihiin naafican roobka biyihiisu ay badan yihiinoo waxtarna leh ila roobka qaarkood baa biyuhu markay bataan dee dhibaato ay geystaane iyadoo biyihiisu ay badan yihiin haddana kuwa nafci mooyaane dhib aan lahayn ilahay ka dhig weyaan macno adikru dikriga lagu lala imanayo bacda nuzuuli matari roobku marka uu do-o kadib ee uu tiixo ama roobku dee di'itaankiisu uu dhamaystirmaba waxaa la odhanaya mutirnaa waxaa naloogu roobeeyey bifadli illaah ilaahay fadligiisa iyo waraxmatihi naxariistiisa sida imaamu muslim imu bukhaariba ay wariyeen min xadiidi zayd ibn khaalid aljuhani waa in nicmada ilaahay loo nisbeeyo oo la qiro inay tahy nicmo xagga ilaahay subxaana watacaala ka timi waxaana hadalkaasi uu koobsanaya mahadnaq ilahay nicmada looga mahadnaqayo marka waa in la iska ilaaliya nicmada cid kale in loo nisbeeyo haddii cid kale loo tiiriyo oo ciddaas inay keentay la aamino dee kufriga gaalnimay noqonaysaa haddii cid kale inay sabab u tahay la aaminana waxay noqonaysaa shirki asqara bay noqonaysaa oo shaygu waxaanu sabab hayn haddii sabab looga dhigo shirkul asqar ama waxaan sabab hayn haddii sabab laga dhigo shirkul asqara ayaa arrinta xukumkeeduu noqonaya min adciyati اlistisxaa roobka qaadistiisa marka la doonayo ducooyinka lagu ducaysto istisxaagu waa tawaquf almaطar roobku inuu qaado oo dee qoraxdii ay soo baxdo oo ay muuqato oo dirimaadkeedii la helo marka la doonayo waa ducada lagu ducaysanayo markaa roobku waa nicmo ilaahayo dee lagama ducaysto laakiin waxaa laga ducaysanaya marka dhibkiisa laga baqdo ayaa laga ducaysanaya hadii laga u farabato inuu dhibaato keeno laga baqdo waxa odhan allahuma ya allahu ilaahay xawaaleyna ijcalu ka yeel xawaaleyna hareeraha yaga walaa calayna dusheeda ha ka yeeli oo roobku ha qaado oo roob roobkaba ilaahay u jooji la odhan maayo meel aanu cidna waxba ku yeelahayn ilahu roobka ku shubbaa la odhanaya waayo waa lagu intifaacaya allaahuma ya allahu ilaahay calal aakaami waxaa roobkan aada ku shubtaa meelaha taagaga ee sareeya wadiraab iyo buuraha yaryar ee kuraha ah iyo wa butuuni alawdiyati togaga dhexdooda iyo wa manaabiti shajar meelaha dhirtu ay ka baxdo bimacnaa cidide aanay degeneyn ee dhuldaaqsameedka ah meelaha ilahay u ku shub in markaa lagu eedaamo roobkana dee wax daliilo saxiixoo tilmaamayaa ma jiro oo dee roobku shaydaan maaha dadka qaarkoodna waxay dha faraha ayaa lagu fiiqfiiqaa markaa faraha haddii lagu fiiqiyo haddii kala toona roob mana keeni karaan mana kaxayn karaan haddii roobka dhibkiisa laga baqdo ducadan ayaa lagu ducaysanaya ducaau ru'yati lhilaali bisha marka la arko ducadii lagu ducaysanayey marka bishu ay bilato allahu akbar ugu odhanaya qof ilaahay baa weyn shay walba ka weyn allahuma ya allahu ilaahayow ahilahu calayna bishan waxaad noogu bilisaa bilamni nabadgelyo iyo waliimaani iimaan annagoo nabad ku sugan isla markaana dee muuminiin oo iimaankii ku sugan ilaahu bishani hanoo bilato marka waxaa la xidhiidhiyey amnigii iyo iimaankii baa la xidhiidhiyey aayado qur-aan oo kalena aayado qur-aan oo kitaabka ilaahay ku jiraana saas oo kale ayay labadaasi ay u xidhiidhiyeen taasina waxay tusinaysaa nicmada amnigu inay tahay nicmo aada u weyn oo la odhan karo nicamka adduunyada waa nicmada u weyn halka iimaanku nicamka diineedta u weyn waxa weyaan uu ka yahay wsalaamati ilaahu nabadgeliyo iyo badqab noogu biliyo walislaami islaamnimo iyo watawfiiqi waafajin limaa shaygii aadna waafajiso tuxibu aada jeceshay rabbana yaa rabbana rabbigayo watarda raalli aad ka tahay oo caqiide iyo camal iyo qowlba leh rabbunaa rabbigayo wa rabbuka rabbigaa bilay allaahu ilaahay weeye macnaa bishii buu la hadlayaa waxaanuu ishaarayaa inaanay bishu iyadu khayrna keeni karin sharna aanay keeni karin ee wixii khayr dhexdeeda dhacana ilaahay baa qadaray wixii shar dhexdeeda dhacana ilaahay baa qadaray iyadoo khayr iyo shar mid nabadsideeda uma wadato waa weel waktigu wixii ilaahay dhexdiisa uu qadaro ayuunbaa dhacaya marka ammaanna waktigu kuma laha si gaara isagu uguma leh canaan iyo ceebna kuma leh taasina waxay meesha ka saaraysaa waxaa loo yaqaana adiyara ama atashaa-um baasaysiga oo bishii markaa mar haddii sida ilaahay adiga uu ku maamulo iyadana uu maamulayo oo iyadoo aanay iswadin shar iyo khayrtoona aanay keenahayn sababa aad u baasaysato aad tidhaahdo waa bilhiblaayo oo balaaya dhacaysa ama waxyaabahaasa la iska ilaaliyaa ma jirto adducaau ducada lagu ducaysanaya cinda iftaari saa'imi qofkii saa'imka ah marka uu afuraayo wuxuu odhanayaa dahaba waa tegey addama-u haraadkii baa tegey wabtallat ilcuruuqu xididadii markii hore dhadhay ee haraadka iyo gaajadu ay dhadhaysayna waa qoyeenoo waa kala baxeen wa habata waa sugnaadee alajru ajarkiina in shaa allah oo ma jasminayo qofkuyo odhan maayo macnaa soomka ajarkiisii waan helay laakiin waan rajeynayaa ajarka inuu helo waayo waxyaaba dee soomka inuu ajarkiisii waayo sabab uu noqdo dee macaasiya inuu sameey baa dhici karta ama waxyaaba in laga aqbalo diidaya inuu ku sifaysan yahay ayaa dhici karta marka markuu afuro dee sida muuqata ee wabtallat ulcuruuq laga fahmaayo macnaa waa markau afuro afurka dhexdiisa ayuu odhanaya isagoo afurkii weli aan bilaabin macnaa in la odhanayo maaha macnaydu waayo afurkii haddaanu weli bilaabin dee weli xididadii ma qoyine weli waa qalalanyihi marka waxaa laga soo wariyey xadiidkan cabdilaahi bni cumar saxaabiga la haahdo radia allahu canhu waana xadiid waxa weyaan saxiixa allahuma ya allah waa ka mida ducooyinka inii asaluka waxaan ku weydiisanaya biraxmatika naxariistaada waxaan kugu weydiisanaya oo naxariista raxmada ilaahay loogu tawasulaya sifada allatii raxmadaasoo wasicad gaadhay kula shayin shay kaste an takfira lii inaad ii dembi dhaafto marka ducadan iyadu macruuf marfuuc maaha rasuulka calayh salatu salaam looma kor yeelin lakiin cabdillaahi bni camr ibn caas saxaabiga la idhaahdo ayay ka sugnaatay oo markaasi ku ducaysan jiray adducaau ducada lala lagu ducaysanaya qabla acaami raashinka intaan la bilaabin horteed idaa akala marka uu doono inuu cuno axaduku midkiin acaama raashin falyaqul ha yidhaahdo bismi illaah ilaahay magaciisa ayaan ku bilaabaya fa ina siya hadduu ilaabo markuu bilaabayey fii awalihi bilowgiisii hadduu ilaabo falyaqul ha yidhaahdo bismi illaahi ilaahay magaciisaan ku bilaabaya awalihi macnaa kiisii hore iyo aakhirihi iyo kiisa dambaba marka haddii sidaasi waxa weeyaan uu yidhaahdana waxaa dhacaysa arrintaasi xijaab bay shaydaankii raashinkiisa uga noqonaysa oo macnaa shaydaanku dee raashinkaasi lama cuni karo oo shayaadiinta kale ayaa waxa uu ku odhanayaa macnaa laa cashaaa lakum wax cashiya halkan idinma taallo man acamahu llahu buu ihi rasuulku qofka ilaahay uu ku quudiyo acaama raashin falyaqul ha yidhaahdo allahuma baarik lanaa ilaahu noo barakee fiihi طacaamkan wa acimnaa ilaahu nagu quudi khayra minhu mid ka wanaagsan waman saqaahu llahu ka ilaahay uu waraabiye labanan caano falyaqul ha yidhaahdo allahuma baarik lanaa ilaahu noo barakee fiihi caanahan wasidnaa minhu dheeraadna ilaahay naga siiyo intaa hanoogu joojinin adducaau ducada lagu ducaynayo cinda alfaraaqi marka laga faaruqo min aطacaami raashinka alxamdu lilaah ayuu odhanayaa aladii allahaasi oo aطcamanii igu quudiyey haadaa raashinka warazaqaniihi igu arsaaqay min gayri xawlin xeelade iyadoona jirin minii xaggeyga ka ahaatay walaa quwatan awoodina aanay jirin oo xeeladayda iyo quwadayda kumaan helinen manaa sabab hadday doonayaan haw noqdaane laakiin ilaahay baa subxaana watacaala risqigan isiiyey marka waa ictiraaf addoonku uu qiranaayo taag daro iyo taqsiir iyo awood inaanu lahay u lahayn inuu xooggiisa iyo dee xeeladiisa uu ku keeno ee risqiga ilaahay subxana watacaala uu ku xaasiliyo ee risqiga uu ku helay fadl min allahi subxana watacala iyo naxariis xagga ilaahay ka ahaatay alxamdu lilaahi baa ka mid ah ilaahay baanu mahadnaqayaa xamdan mahadnaq kaiira fara badan ayiba wanaagsan mubaarakan fiihi mid la barakeeye gayra makfiyin iyadoonu ahayn mid laga kaaftoomi karo walaa muwadacin iyo mid laga taga toona walaa mustagnin canhu iyo mid laga maarmo toona rabbana ya rabbana rabbigayow marka ilahi bu subxaana watacaala raashinkii uga mahadnaqay marnaba inaanu ilaahay ka maarmahayn ayaa addoonku waxa weeyaan uu qirtay ducaau dayfi qofkii martidaa ducada uu ku ducaynayo ee uu ugu ducaynayo lisaaxibi طacaami qofkii casuumay ama marti geliyey ee raashinka siiyey wuxuu odhanaya allaahuma ya allahu ilaahu baarik lahum u barakee fii ma rasaqtahum waxaanaad ku arsaaqday wkfir lahum ilaah u dembi dhaaf warxamhum ilaahay u naxariiso waana ducadii rasuulku caleyh afdal salaatu watasliim ugu duceeyey ciddii waxa weeyaan sharaabka siisay marka qofkii marka loo duceeyena dee mahadnaq fiican ayaa loo mahadnaqay ayay noqonaysa axaadiida kale ay tilmaantay waxaa laga qaadanayaa markaa qofkii kumarti geliyey ama raashinku siiyey inaad aada u mahadnaqdo oo aada u ducayso taasina isagana khayrkana waa ku dhiiri gelinaysaa waxaana dhacaysa dee qalbigaaga qalbigiisu inuu kuu soo dhowaado oo aada isjeclaataan atacriibu sarbeebtii biducaai ducadii lagu sarbeebayey lialabi acaami raashin la dalbaayo awgeed aw sharaabi ama sharaab qofku waa ducaynayaa haluu ka odhan la raashin isiiya ayaa wuxuu ku ducaynayaa duco laga fahmaayo inuu raashin doonayo ama sharaab uu doonayo allahuma acim buu odhanayaa qofku hadduu gaajaysan yahay ama dee sharaab uu u baahan yahay oo su-aasha tooskaana uu ka xishoodo duca ayaa dalabkiisa markaa uu sii marinaya oo si maldahan buu u weydiisanaya dadkii wax allahuma ya allahu ilaahu acim quudi man acamanii kay quudiya wasqi ilaahu waraabi man saqaani kay waraabiya marka xadiidku qiso dheer buu lahaa imaamu muslim ayaa warinaya markii rasuulku calayhi salaatu wasalaam goor habeennima uu yimi oo uu sugayo markaa caano in loo keeno ayaa isaga oo saxaabadii dareensiinaya inuu diyaar u yahay caanihii in loo keeno ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam ducadan uu ku duceeyey isagoo weli aan cunin welina aan waxba cabin ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ducadan uu ku duceeyey marka waxaa laga qaadanaya qabla طacaam ducadan iyadu inaan la akri ahayn marka cuntada la cuno kadib ay kaba horeysaba oo qofku marka uu dalbaayo uu sidan odhanayo adducaau ducada lagu ducaynayo idaa aftara marka uu qofku ku afuro cinda ahli beytin reer gurigood marka uu ka afuro wuxuu odhanaya aftara ha ku afuran cindakum agtiina asaa'imuun kuwa soomani oo bimacnaa dad noqda dad had iyo jeeraale afuriya dadka sooman waa ajarkoodoo kala hela waa kala ha cunaan طacaamakum raashinkiinana alabraaru dadka khayrka badani oo dad ilaahay ka baqdaa raashinkiina kuwa cuna ha noqdaan wasalat calaykum almalaaikatu malaaigtuna haydiin ducayso oo ilaahay subxaana watacaala naxariis haydiin weydiiyaan marka xadiidkan sheekh اalbani waa taصxiixiyey fi صaxiixi sunani abi dawud ayuu ku taصxiixiyey culimo markaa daciifisay waa jiraan laakiin taصiixa sheekh اlalbani baynu iska ictimaadayna ducaaءu saaimi qofka sooman ducada uu ku ducaynayo idaa xadara طacaamu marka raashinkii la keeno walam yuftir weli aanu afurin idaa duciya axadukum aanu afurin oo bimacnaa isagu soomkiisii uu iska sii haysto idaa duciya axadukum midkiin marka loo yeedho raashin loogu yeedho falyujibir horta ha ajiibo oo meesha ha tago fain kaana saa'iman hadduu sooman yahay falyusalli ha u duceeyo dadkii u yeedhay macnaa waajibkuma aha dee inuu afuro wain kaana muftiran haddii aanu soomanayna falyacam raashinkaasi ha cuno marka culimada qaarkood waxay dhahan falyadcu macnaheed waxa weeye ha iska tukada isagu oo inta raashinka dadku ay cunayaan salaad waktigaa kaga faaideyso qaarkoodna waxa ay leeyihiin ha duceeyo wey oo dadka ha u duceeyo taas ayaanaad moodaa inay munaasib tahay walihaada baa sheekh uu yihi wamacnaa falyusali falyusali macnaheeduna waxa weeye e falyadcu dadkii raashinka ugu yeedhay ha u duceeyo ilaahay inuu barakeeyo dembigooda uu dhaafo oo ilaahay subxaana watacaala risqiga u waasiciyo ha ugu duceeyo marka yeedhmada qofka raashin loogu yeedho haddii ay tahay waliimat اlcurs inuu ajiibo ayaa waajiba haddii cudurdaar aanu meesha oolin sharciya ama xisii laakiin yeedhmooyinka kale in la ajiiba waa sunne sida ahlucilmigu raxmat ullaahi calayhim ay markaa tilmaameen axaadiida ay isku waafajiyeen haddii markaa soom sunna uu sooman yahay soomkiisa waa iska haysan karaa sida xadiidkan aynu ka fahmayno haddii markaa uu afurana dee isaga ayaa naftiisa amiiru ah xukumo soomka sunna waa jebin karaa laakiin sideebaa afdala ma inuu iska soomanaado mise inuu afuro waxay ku xidhan tahay xaaladda haddii qofkii walaalkii ay ku kala dhimanayaan oo qalbi xuma ay ka dhalanayso inuu afuro ayaa afdala si walaaltinimadii iyo mawadadii baaqi u ahaato haddii waxa weeyaan walaalkii aanu ka xumaanahayna inuu soomkiisa iska haysto ayaa afdala maa yaquulu wuxuu odhanayaa asaa'imu qofkii soomanaa idaa saabahu axadun hadduu qof caayo wuxuu odhanayaa inii saaimun anigu waan soomanay inii saaimun anigu waan sooman yani iskamaan kaa celin kari waayinu dee waan kuu jawaabi karaaye laakiin soomka ayaa iga hortaagan oo iga celinaya inaan markaa aan kula qasto oo waxaad igu leedao kale aan kugu idhaa marka dhinacna qofkan uu ka waaninayaa xumaanta u quuray dhinacna naftiisa ayuu ka waaninaya u xusuusinaya inay sooman tahayo waa iska ilaalisa khaladka adducaau ducada uu ku ducaysanayo cinda ru'yati baakuurati tamar marka uu arko midhaha qeybtoodii u horeysay oo soo baxday baakuurata thamar ee awalu thamar wey geedkii oo midheeyey marka uu arko ducadu ku ducaysanaya wuxuu odhan allahuma baarik lanaa ilaahu noo barakee fii thamarina midhaha iyaga wabaarik lanaa noo barakee fii madiinatina manaa madiinadayada rasuulku alayh salatu slam magaalada madiine ayaa markaa u ducaynayay aadna markaa magaaladaadaad u ducaynaysa wabaarik lanaa ilaahu noo barakee fii saacina saaca yaga waa beeggii wax lagu miisaayey wabaarik lanaa ilaahu noo barakee fii mudina mudkayga noo barakee mudku waa labada sacab oo laysu geeyey muggood weeye ducaau lcutaas qofku marka uu hindhiso ducadii uu ku ducaynayay idaa catasa hadduu hindhiso axadukum midkiin falyaqul ha yidhaahdo alxamdu lilah ilaahay baa mahadleh oo cutaasku waa min allah suu sheegay rasuulku calayh isalaatu wasalaam faa'iidooyin markaa xagga caafimaadkana qofka waa u leeyahay hadduu xaalad caafimaad qofku uu hindhiso weye haddii dee qofku markaa uu ku celceliyo saddex jeer uu dhaafiyo kale dee waxaa taasi calaamad ay u tahay in hindhisadiisa dee xanuun uu ka keenay duri ama samboor inuu hayo walihaada baanu rasuulku markii saddexaad markii ay dhaaftay uma ducaynayo anta maskuun buui waa nin nin durisan baa tahay ama cabursan baa tahay buui rasuulku calayhi isalaatu wasalaam walyaqul lah ha ku idhaahdo akhuuhu walaalkiisa muslimka aw saaxibuhu yarxamuka allahu ha ku idhaahdo ilahay ha ku naxariisto mar haddaad ilaahay u mahadnaqday faidaa qaala lahu maruu ku dhaa yarxamuka allaahu falyaqul ha idhaahdo yahdiikum allah ilaahay idinkana ha idin hanuuniyo wayuslix baalakum arinkiina diineed iyo kiina adduunyaba ilaahay ha ha idin wanaajiyo oo sida wanaagsan rabbi subxaana wa tacaala ha idin waafajiyo marka haddii qofku aanu isagu ilaahay u mahadnaqin ana loo ducayn maayo oo ducadan loogu ducayn maayo waana sida rasuulku calayhi salaatu wasalaam camaliyan uu tadbiiqiyey maa yuqaalu waxaa lagu odhanaya lilkaafiri kii gaalkaa idaa catasa markuu hindhiso faxamid allah ilaahay umahadiyo waxaa lagu odhanaya yahdiikum allah ilaahay ha idin hanuuniyo wayuslixu baalakum arinkiinana ilaahay ha hagaajiyo oo macnaa dee ilaahay diintii iyo iimaanka ha idin waafajiyo xadiid abu muusa alashcari waxaana ku soo aroortay yuhuuddu inay rasuulka agtiisa ay ka hindhisi jireen hindhisay iska keeni jireen iyagoo rajeynaya rasuulku inuu yarxamukum allah ku idhaahdo ducadaasi ay helaan khiyaamay wadeen markaa rasuulku yarxamukum allah muu odhan jiren wuxuu odhan jiray yahdiikum allaahu wayuslixu baalakum wixii naxariista dee ay ku mutaysan lahaayeen dee maba hayaan yarxamukum allah dee la odhan maayo naxariista ilaahay subxaana watacaala gaar ahaan fi laakhira waxa ay ku gaar tahay dadka muuminiinta ayay ku gaar tahay laakiin iyaga waxaa loogu ducaynayaa hanuun iyo ilaahay iimaanka inuu waafajiyo adducaau ducadii loo ducaynayo lilmutaزawiji qofka guursaday baaraka allahu laka baa la odhanaya ilaahay subxaana watacaala ha kuu barakeeyo guurkaaga wabaaraka calayka ilaahay adiga laftaadana ha ku barakeeyo baraka dushaada ha ka yeelo wa jamaca ha kulmiye beynakumaa dhexdiina fii khayrin khayr ilaahay dhexdiina ha ku kulmiyo oo dad markaa wanaagga isu kaashada ka adduunyo iyo ka diineedba oo isfahma waxa weyaan ilaahay subxana watacala ha idinka dhigo oo ilaahay ha idin barakeeyo waa duco marka aada u qiimo badan oo labadii qofba loo duceeyey gaar ahaan waxa weeyaan zawjkiisi gaara loogu duceeyey ducaa lmutasawij ducada uu ku ducaynayo qofkii guursaday maanaa marka ay gabadhi usoo gasho wa shiraa'i daaba iyo qofkii iibsaday daabad gaadiid iibsaday ducada uu ku ducaynayo idaa tazawaja marka uu guursado axadukum midkiin imra'atan aw ida ishtaraa markuu soo iibsado khaadiman macnaa addoon falyaqul ha yidhaahdo allahuma inii asaluka ilah waxaan ku weydiisanaya khayraha gabadhan khayrkeeda wa khayra maa jabaltaha caley waxa aada ku beertay dhaqan iyo dabeecada khayrkeedaan ku weydiisanaya wa acuudu bika waxaan kaa magangelaya min shariha wa shari maa iyo shay sharkii jabaltaha calayhi gabadhan ilaahay o aada ku beertay oad ku abuurtay oo akhlaaq iyo waxa weyaan dabeecada wa acuudu bika waxaan kaa magan gelayaa min shariha wa shari maa jabaltaha caleyh waida ishtaraa markuu soo iibsado baciiran awrna falyakud ha qabto bidirwati sanaamihi kuruskiisa halka u sareysa baarka kuruskiisa walyaqul ha yihaahdo mila dalika sidaas oo kale gabadha lafteeduna markay usoo gelayso ayaa fooda waxa weyaan uu qabanaya marka waa aadaab mustaxaba oo leylatu zifaaf habeenka gurigalka ay tahay zawjku waxa weeyaan inuu ilaaliyo si ilaahay subxana watacaala uu ugu barakeeyo shaydaankana ilaahay subxana watacaala uu uga eriyo hadduu markaa xoolo soo iibsadana waa saas oo kale adducaau ducada uu ku ducaynaya qabla ityaani zawjati inta aanu xaaskiisa la kulmin wuxuu odhanayaa bismi illaah allahuma janibna shayaan ilahu shaydaanka naga foge wajanib ishaydaana shaydaankana ka foge maa rasaqtana waxaad nagu arsaaqdo haddii markaa la qadaro in habeenkaa ilmo ilaahay subxana watacaala uu ku arsaaqo shaydaanku inaanu dhibahayn buu sheegay rasuulku calayhi salaatu wasalaam ducaau lgadab marka la cadhoodo ducada lagu ducaysanayo macnaa muxuu odhanayaa qofku marka uu cadhoodo acuudu billaahi ilaahay baan magan gelayaa buu odhanaya min ashaydaani arajiimi shaydaanka la fogeeyey ayaan ilaahay subxana watacaala ka magan gelaya labadiinayna markaa isu cadhaysnay iscaayayy waa kii rasuulku yihi waxaan ogahay kelmad haddii ay odhan lahaayeen uu ka tegi lahaa macnaa waxaan ay dareemayaan oo cadhada ah acuudu billaahi min ashayطaani arajiim hadduu sidaa odhan lahaa cadhadani waa ka tegi lahay marka waa cadhada qofku ilaahay daraadii aanu cadhoon dee uu cadhooday linafsihi ama arrin kale awgeed ayaa ay tahay qofku inuu sidan iskaga daweeyo waxyaabo kaloo de markaa cadhada lagu daweeyaana waa jiraan ducaau man ducada uu ku ducaysanaya kii ra-a arkay mubtalaa qof la imtixaamay oo xanuunsanaaya ama aafaad iyo caahaad lagu saliday oo iima leh agga khilqadiisa iyo abuurkiisa wuxuu odhanaya alxamdu lilah mahad oo dhan waxaa le ilaahay aladii allahaasoo caafaanii iga badbaadiyey mimaa shaygan ibtalaka bi adiga kugu imtixaamay wafadalanii oo iga fadilay calaa kaiirin in fara badan oo minman cidii kamida khalaqa u abuuray tafdiilan fadilitaan oo nicam iyaga aanu siin aniga isiiyey marka hoos buu odhanaya ba han culimadu oo naftiisa ayuunbuu maqashiinayaaye dee qofkii mubtala aha ee ee imtixaanaa maqashiin maayo waayo dee arrintaasi qalbi jab bay ku ridaysaayo waa ka damqanaya laakiin haddii ay macsiyadu tahay haddii ay balaayadu tahay macsiyo qofka waxaa lagu imtixaan hadday macsiyo tahay markaa dhib male in la maqashiiyo si isaga laftiisa ay u noqoto zajri iyo didin xumaanta laga didinaayo maa yuqaalu waxaa la odhanaya fi lmajlisi yanaa marka meel la fadhiisto can ibni cumara radia allahu canhuma qaala wuxuu yihi kaana yucaddu waxaa ahayd in loo tiriyo lirasuuli illah fi lmajlisi lwaaxidi fadhiga qura miata maratin boqol jeer min qabli an yaquuma intaanu kicin ka hor oo uu yidhaahdo rabbi ikfir lii ilaahu ii dembi dhaaf watub calaya iga toobad aqbal inaka adigu anta atawaabu raxiim adiga ayaa ka toobad aqbalka badan alkafuur baan u jeedaa ee addoomihiisana dembiga aan ku fadeexadayna astura cafiya ee aan ku ciqaabin marka qofku marka majlis uu fadhiisto majliska waa inuu ilaahay subxana watacaala dikrigiisa uu kaga faa'iideysto oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam majlis qura ayaa saxaabadu boqol jeer oo hadalkaa uu yihi ay u tirin jireen faa'iidada markaa istikfaarta iyo toobadu ay leedahay iyo sida rasuulku calayhi salaatu wasalaam u ilaalin jiray oo wadiifat lambiya bahayd istikfaarta ayaa xadiidka laga qaadanaya kafaaratu lmajlisi manaa majliska ama fadhiga wixii dembi iyo khalad dhacay wixii lagu dhaafayey ee lagu tirtiraayey subxaanaka baa la odhanayaa ilah xumaan odhan adaa ka nasahan allahuma ya allahu ilah wabixamdig iyadoo nasihistaa mahadintaadu iyo ammaantaaduna ay la socoto ashhadu waxaan ka marakacaya an laa ilaaha mid xaq lagu caabudaa inaanu jirin ilaa anta adiga mooyaane astakfiruka ilaahu dembi dhaaf baan ku weydiisanayaa waatuubu ilayka waanan kuu toobad keenaya markaa qofka fadhi fadhiista buri rasuulku calayhi salaatu wasalaam ee dee la-ugiisa iyo hadalkiisa uu bato ee intaanu kicin ka hor dikrigan yidhaahda ilaahay subxaana watacaala wixii khalad majliska intii uu fadhiyey ka dhacay ilaahay subxaana watacaala waa ka dhaafaa adducaau ducada loogu ducaynayo liman qaala qofka yidhaah gafar allahu laka ee adiga kuu duceeye waxaad ugu ducaynaysaa walaka inaad tidhaahdo adigana ilaahay sidaas oo kale ha kuu dhaafo adducaau ducada loogu ducaynayo liman sanaca qofka kuu sameeyey ileyka adiga macruufan wanaag waxaad odhan doontaa jazaaka allahu khayra ilaahay khayr ha kugu abaal mariyo maa yacsimu llaahu maa yacsimu allaahu ilaahay wuxuu ku ilaalinayo bihi isaga min adajaal dajaal addoonka uu kaga xifdinayo ay maa yaxfad allaahu bihi ay bisababihi alcabda min adajaal waxaa ilaahay subxaana wa tacaala sababtiisa uu addoonka dajaal kaga xifdinayo wuxuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu yihi man xafida qofka xifdiya cashara aayaatin toban aayadood oo min awali suurati lkaaf suurat lkaaf bilowgeeda ka mid a cusima waa laga ilaaliyaa min adajaal dajaal waa laga ilaaliyaa marka dee tobanka aayadood cajaa'ib ayaa ku sugan qofka waxa weeyaan tadabura ee u fiirsadana fitnada dajaal raad waxa weeyaan ku yeelan mayso wakadalika aakhiruhaa baa lamida aayaadka waxa weyaan suuraddani ay ku gebagabowdo walisticaadatu buu ilaahay saas oo kale addoonka ku xifdinaya fitnada dajaal uu kaga xifdinaya magangalka bilahi ilahi uu magan galo min fitnatii uu ka magan galo caqiba tashahuudi alakhiiri atxiyaadka dambe dabadiisa ama dabadi min kuli salaatin salaad kasta oo tukadaba oo akhrista ducada waxa weyan allahuma inii acuudu bika min cadaabi alqabri wmin cadaabi jahanam min fitnati اlmaxya wاlmamaat wamin shari fitnati اlmasiixi اdajaal waxyaabaha lagaga badbaado waxaa ka mida saas oo kale in ilaahay sifaadkiisa la barto sifaadka dajaalna la barto qofka ilaahay sifaadkiisa yaqaan kuwa dajaalna yaqaana suurtagal maaha inuu ilaahay kaga khaldamo dajaal ilaahay uu moodo waxaa ka mida saas oo kale in marka la maqlo dajaal inuu soo baxay in laga fogaado oo aan loo tegin oo aan la doonan adducaa ducada loogu ducaynayo liman qaala qofka kugu yidhaahdo inii uxibuka fillaah ilaahay daraaddii baan kuu jeclay waxaad ku odhanaysaa axabaka ha ku jeclaado alladii allaha axbabtanii aada i jeclaatay lahu ay liajlihi daraaddii aada ii jeclaatay marka weliba waa la ogeysiinaya sida rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu faray ninkii yidhi ninkaa waan jecelahay ma ogeysiisay buu wuxuu ihi maya qaala aclimhu ogeysii waa ka daba tegay wuxuu ihi inii uxibuka fillaah faqaala axabaka allah aladii axbabtanii lahu rasuulkuna calayh salaatu wasalaam ducadaasi iqraar ayuu ugu sameeyey waxaanu ka qaadanaa ilaahay daraaddii in laysu jeclaado taana waxa weyan in lays ogeysiiyo si maxabadaasi iyo ta'aalufka iyo isku dhowaanshaha xagga quluubta uu sii kordho adducaau ducada liman kii loo ducaynayo carada caleyka kuu soo bandhigay maalow xoolihiis kuri xoolahanaan ku siiyo waxaad ku odhanaysaa baaraka allahu laka ilaahi kuu barakeeya fii ahlika reerkaaga iyo wamaalika maalkaagaba waa ducadu ku duceeyey cabdiraxmaan ibnu cawf radia allahu canhu markii rasuulku uu walaaliyey isaga iyo sacad ibnu rabiic alansaari ayaa sacad ibnu rabiic alansaari wuxuu usoo bandhigay cabdiraxmaan ibnu cawf inuu xoolihiisa uu la qeybsado uu una guuriyo markaasaa waxa uu ku yihi cabdiraxmaan ibnu cawf baaraka allahu laka fii ahlik wa maalik ilaah ehelkaaga iyo maalkaagaba ha kuu barakeeyo dulluunii calaa suuq waxaad i tustaan suuqa aan shaqo taga ah adducaau ducada loogu ducaynayo liman qofkii aqrada deynku amaahiye cinda alqadaai cinda alqadaa marka deynta aada gudayso baaraka allahu laka badonas ilaahi ku barakeeye fii ahlika reerkaaga iyo wamaalika xoolahaaga inamaa jazaau salaf amaahda abaalmarinteedu waxa weeye alxamdu qofkii wax ku amaahiyey inaad u mahadnaqdo iyo wladaau inaad si fiican aada ugu guddo waayo qofkaas dee ixsaan buu kuu sameeyey ixsaan baana waxa weya xaq ugu leeyahay wahal jazaء اlixsaani ila اlixsaan waa xadiid cabdillaahi bni abi rabiica waxaa markaa uri rasuulka calayh الsalaatu wasalaam ayaa afartan kun oo dirham iga amaahday deetana xoole ayaa u yimi markaasuu isiiyey deyntii ducadana waa igu duceeyey hadalkana waa sheegay in amaahda qofku waxuu ku amaahiyo abaalmarinta iyo abaalgudkaad uga abaalgudaysaa ay tahay oo qura ama ta ugu weyne ay tahay inaad u mahadnaqdo xoolihiis inaad u guddo laakiin waxaa abaalmarinta ka mid noqon karta ziyaado iyo dheeraad aanu isagu kuu shardiyin hadduu shardiyo riba ayay noqonaysaay inaad ugu darto ducaa lkhowf ducadii lagu ducaysanay marka laga baqdo mina shirki shirkiga laga baqdo wuxuu dha allahuma ya allahu ilah inii acuudu bika waxaan kaa magan gelaya an ushrika bika inaan kuu shariik yeelo wa ana aclam anigoo og oo garanaya waxaan inuu shirki yahay wa astakfiruka ilaahu dembi dhaaf baan kaa weydiisanaya limaa laa aclamu waxaanan ogeyne dee shirkiya ee iga dhaca ee jaahli waxa weeyaan ugu kalifo rasuulku calayh isalaatu wasalaam saxaabada wuxuu ku yihi shirkiga iska ilaaliya gaar ahaan shirkul askarka waayo wuxuu ka qarsooni badan yahay quraanjada yar ee soo tukubayse goor ay kusoo gashay aanad garanayn oo saan isaga ilaalinayna saxaabadu hadduu sidaa u qarsooni badan yahay rasuulku wuxuu yihi sidan dhaha allahuma inii acuudu bika an ushrika bika wa ana aclam wa astakfiruka lima laa aclam adducaau ducada loogu ducaynayo liman qaala qofka yidhaahda baaraka allaahu fiika ilaahay ku barakeeyo waxaad ku odhan doontaa wa fiika adigana baaraka allaahu ilaahay ha ku barakeeyo ayaad ku odhan doontaa caaisha radi allahu canha waxa ay markaa tilmaantay in rasuulka calayh salatu wasalaam neef adhi loo soo hadiyeeyey deetana rasuulku calayh salaatu wasalaam uu yihi qaybi oo dadka jaarka iyo hilibka u qaybi marka caaisha waxay leedahay marka qofkii aan hilibka u dhiibay uu soo noqdo waxaan ku odhanayay oo maxay kugu jawaabeen qoladii hilibka aad u geysay markuu yidhaahdo waxay yidhaahdeen baaraka allahu fiikum ilahay idin barakeeyo qoladii hilibka noo soo dirtay waxaan odhanayay wa fiihim baaraka allah ilaahay iyagana ha barakeeyo naruddu caleyh midla maa qaaluu wayabqa ajrunaa lana intii aynugu yidhaahdeen oo kale ayaanu ku odhanaynaa ajarkiioo buuro ahina waa noo baaqi noqonaya marka waxaa laga qaadanayaa in wax la isu hadiyeeyo qofkii wax loo hadiyey inuu aqbalo sidaasoo kale in uu duceeyo dadkii hadiyadda usoo diray iyaguna inay duco ugu jawaabaan oo khayrkaa markaa la isweydaarsado insha allahu tacaala inta ayaynu ku joojin doonaa inta markaa kitaaba ka hadhay iyo wixii su-aalaana darsiga beri insha allahu tacaala kolleyba waad imanaysaan baan filaya dersi ayaad leedihiin ayaa insha allah aynu ka dhigi doona wallahu aclam sala allah calaa nabiyina maxamed